You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
waxaa dhowaan jaamacadda melbourne lagu qabtay kulan looga hadlayey dastuurka iyo nidaamka federaalka ee soomaaliya hadda ay qaadatay foorumkan ayaa waxay fikraddiisa ahayd maxamed aadan oo ahaa wasiirkii hore ee isgaarsiinta dowladda federaalka ee soomaaliya kana mid ah aqoon-yahanada degan magaalada melbourne kulankan ayaa waxaa casharo ku soo bandhigay hay-adda loo yaqaano constitutional transformation network oo ah qeyb ka mid ah kuliyadda sharciga ee jaamacadda melbourne madashan ayaa lagu falanqeeyey nidaamka federaalka iyo dib u eegidda dastuurka ee soomaaliya hadda ay ku guda jirto iyadoo brofesoro ka tirsan jaamacadda kuna takhasusay arrimaha dastuurka iyo nidaamyada federaalisimka adduunka oo dhanu ay ka qayb qaateen brofesor sheril saunders waxay ka mid tahay brofesoro tiro yar oo aada loogaga dambeeyo arrimaha dastuurka dalkan australia waxaana casharo ku aadan dastuurada iyo federaalka ka jeedisay foorumka waxaa isaguna hadal ka jeediyey michael cromlin oo si gaara isagu u sharaxay qeybsiga khayraadka iyo arrimaha canshuuraha brofesorad sheril saunders ayaa ii sharaxday waxa foorumkan uu ahaa
wuxuu wuxuu ahaa forum ay soomaali degan magaalada melbourne isugu yimaadeen si ay u eegaan wadada mustaqbal ee dastuurka soomaaliya uu qaadi doono profesor saunders ayaan weydiiyey caqabadaha ay wajahaan dalalka doonaya inay dastuur cusub qortaan Well, I believe that uh, every country has different sticking points when it's waxaan drafting.
aaminsanahay in dalal kala duwan ay caqabado kala duwan la kulmaan markay qoranayaan dastuur cusub sidaad og tahay soomaaliya caqabado waaweyn ayaa haysta arrinta ugu weyn ee lagaga hadlay kulankan ee ku aadan soomaaliya waxay ahayd nooca federaal ee ay qaadanayso waana su-aal adag sababtoo ah soomaaliya hore nidaam federaala uma lahayn marka wax badan lagama yaqaano nidaamka sida uu noqon doono maantana waxyaalaha aan soo qaadnay waxaa ka mid ahaa inaannu eegno dariiqyo kala duwan oo jira oo qof kasta oo doonaya cid kasta oo doonaysa inay nidaam federaala samaysato ay qaadan karto mar aan weydiiyey profesorad saunders nooca federaal ee ay isleedahay in soomaaliya ay ku habboon tahay waxa ay tiri Uh, there is no single best federal option. Choosing the options for Somalia ma jirto mid gaar ah oo aan isleeyahay way ugu fiican tahay midkay dooran lahaayeense waa arrin u taalla soomaalida laakiin su-aashu waa in doodda ku aadan dastuurka iyo nidaamka federaalka laga dhigo mid cid kasta u furan oo dhammaan laga qayb qaato sababtoo ah federaalisimku waa wax aan caddayn ama waadix ahayn waxaase lagama maarmaana in si faahfaahsan looga fakaro awoodda ay yeelanayaan heerarka kala duwan ee dowladuhu lana xaqiijiyo in heerarkaas dowladuhu ay fulin karaan awoodaha dastuurku siiyey si loo abuuro nidaam dowladeed oo u shaqayn kara shacabka profesor saunders ayaa sheegtay in is-aaminiddu ay tahay mid lagama maarmaan ah building trust between levels of government in la uh, abuuro building, is-aaminid uh, trust dhexmarta between heerarka people and dowladaha levels of in government la abuuro are really is-aaminid some of the dhexmarta major shacabka iyo heerarka challenges.
kala duwan Um, ee and dowladaha if you can ayaa ah overcome caqabadaha those sorts ugu of waaweyn ee hurdles, haysta then soomaaliya most haddii constitutions kuwaas can be laga made to gudbana work.
dastuurada intooda badan way shaqeeyaan ayay tiri ugu dambayntiina waxaan weydiiyey profesorad saunders waxa ay isleedahay kasoo qaybgalayaasha foorumkan way kala tegi karaan halkan I think uh, the the mem- I hope that people waxaan will take away rajaynayaa from this inay forum dhowr today, arrimood kala um, tagaan several tan things.
koowaad waa One in is melbourne that laga there are heli karo resources khuburo iyo within culun ay ka Melbourne that, faa'iidaysan uh, karaan you can draw oo ay on aragtidooda to ku try and, dabaqi um, karaan develop your tan own labaad thinking, si kastoo uh, on these caqabadaha questions.
soomaaliya ay Uh, u and weyn yihiin secondly, that waa kuwo however la maarayn karo enormous waa kuwo the la xallin challenges, karo uh, appear waana to be in la in xalliyaa Somalia, iyadoo danaha Um, shacabka la they eegayo must be cid manageable kasta oo over time.
datu- Uh, cid kasta oo it's dastuur actually samaysay es- essential caqabado that they ayaa are ka in the hor yimid interest of the marka people.
khibrado badan Somalia.
ayaa caalamka Uh, anybody intiisa who's kale willing to laga continue baran constitution.
karaa foorumkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maxamed aadan waxaana weydiiyey sida uu u arkay sida uu u qabsoomay waxaa sidoo kale aragtidooda ka dhiibanaya qaar ka mida aqoon-yahano ka soo qayb galay magacyadoodana waxaa ka mid a sharmaaka faarax axmed tooxow axmed nuur cumar dhoolowaa cabdulaahi aadan maxamed cabdiraxmaan faroole iyo xaamud aadan
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.